keliya dowladda hirshabeelle oo beryahan ou sidaas u daba dhigtay bood cabbarre annaga waxaan u aragnaa mar walba ataag personaal inuu sameeyo oo qabiil qabiil nacayb iyo qabiil jacayl oo siyaasadihiisa ku salaysan tahay soomaali ilaa isku hal beela kale wax la kala qabiileeya maahan laakiin hawiye dhexdiisa haddaan ka fiirso abgaal waxa ay maamulka yihiin hormuud ka yihiin uu diidaa marka hirshabeelle dadka hirshabeelle dad waxa isku darsatay waaye laba gobol waxa isku darsatay waaye dadkooda waxa garadka ahay inta aanan danlay ahayn waxbay isku raaceen in maamulkaas ay dhistaan muxuu ahay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo caasimadda iyo hadka uun aftida mehay u badnaato in lagu qaado dastuurka hirshabeellena waxuu dhigaa in ciddii rabta ay u tartami karta meeshaas caasimaddana lagu bedeli karaa afti dadweyne afti dadweynena waaga aanan la gaarin marka hadduu goodax barra asaga uu hirshabeelle danayhayo inuu is soo sharraxay eed oo uu amba ku guulaysto amba ku guuldarraysto inuu hadda mataqaanaa hadduu horta wax ka sheeg sheego waxaan u arkaa inuu dan gaara ka leeyahay oo qabiil gaara ataagsanayo goodax barre raali ha ahaadoo nin soomaali uu soo shaqeeye waaye oo dadka kursi ka dhexeeya kasoo shaqeeyey inuu hadda beelgaara oo u hadlo ma ahayn waa ka gudubiyo xilligii uu beelgaara u hadli lahay sidaasaan leeahay ilyaasow goodax barre wasiirka arrimaha gudaha marka uu ahayo xilka intuu shaqada hay oo dadka ay ka iyo ay wax rabeen hirshabeelladii horo asagaa wax kasoo dhisay haddii uu kursiga waayo uu ka daba qaylsho maalinta uu isaga dhisaayo qayla ma qabin beelihii uu sugaa mataqaanaa ku qacay haddana hadduu wasiirkii waxbarashada oo waayey oo hirshabeelle iyo dowladii oo wax ka sheega dowladda intuu ka tirsanay maxuu wax uu sheegi waayo arrintaas waxa waaye arrimo iska basayra waaye oo danagaara ah dan guud lama dhihi karo hadalkiisa aniga hadalkayga waa danta dadka iyo dalka deegaanada reer muqdisho mana ihi nin qoray wax ku dirinayo nin qodob dastuuriya wax ku raba aan ahay qoray xilligiisa waa laga gudbay qodobka afartaiyo sagaalaad ee dastuurka waxa uu naga siinayo oo gobolkan ka siinayo oo deegaankan ka siinayo ayaan ku rabaa iyo qontonaada soomaali dastuuray isugu timi waa kala tagtay gobolladoodii kala jirtay mar horay kala dhaxday waxay isugu timid dastuur iyo dabaheshiisiina isugu timid dastuurkaas waxau siina ayaan rabnaa dowladdaanna waxaan ka rabnaa wixii dastuurka uu qabo inay ku dhaqanto talada hadda iidaa haysa muxuu ahay annaga hadda waxaan ka sheegnaa waa wixii dastuurka uu qabo wax kale ka sheegi mayno waxaan rabnaa gobollada kale waxa ay leeyihiin maamul goboleed inaan helnaan rabnaa qoragayna xabadda noo raacsan tahay ma dhehayno soomaali dastuurkaas ay ku heshiisay aan wax ku rabnaa haddii wax lagu waayana dastuurkaa la jebshay qodob dastuurigahaa ay dowladda jebisaan leenaha markaas waxaana la kaashan doonaa hadda intii soomaaliya danaysa dowladaha daneeya soomaaliya oo hadda amni ka taakulayha xag arrimo bulsho ka taakulayhaya dagaal kuma taakulayo hayaan nabadii ku taakulayo hayaan annagana si nabad ahaan waxayna ku rabnaa dagaal wax kuma rabno sidaasaan leeha markaan uga gudbo muxuu ahay hirshabeelle hirshabeelle oday waa madaxweyne cali buurlaame waxaan isagana u sheegaa yowna waxyaabaha danaha ee gobol ha u dhigiyo dib u heshiisiin waxa u dhiman ha ku wado oo heshiisa hore ha u wato yowna dheg jalaq u siinin dan gaara dad leh dadkaa doortay deegaankaa laga doortay dadkee dalka ha u shaqeeyo sidii uu ku hagaajin lahaa oo dadkiisuu keeni lahaa ku shaqeeya laakiin dadka hadda meelaha orordaya jabhad iyo hadda kabacdi iyo qoray iyo dawli ka shaqeeya wax ku rabo waa laga soo gudbo taas haddii qoriga wax lagu qaadan jirin hadda qori wax badan kuma keeni jirin dadka hadda meelaha qoryaha la ordaya laakiin annagu waa ka gudubnay dad beesha hawiye amba oo deegaankan muqdisho iska leh waa ka gudubtay dagaal dagaal ma rabto dad uun dan gaara wax ku raadsanaya maog mahane annagu dagaal ma rabno aniga cabdullaahi dheeraan la yidhaahaa dowladdan kama tirsani uma hadlo laakiin wixii raayaan ka hadlaa dadka ay adeegsata kuma jiro haddana kama rabi adeeg waxaan u hadlaa bulshada inay cajirnaanta ka dhaafto oo wixii dagaal aan ahaynaa u bannaan oo dastuurkaas uu siinaayo haddii wax la dhaliili jirto dhaliishaas inay miiska wadahadalka geystaan ayaan kula talinaa aan u sheegaa annagu dagaal ma rabno uma baahnin laleeyahayna guddiga doorashooyinkana aniga guddiga doorashooyinka anigoo ka cabdullaahi deere ahaana waa duraa waxaana ku duraa oo nimankaasna kamid ahayn madasha kamid ahayn waxaan ku duraa waa hal dhinac haddii hal dhinac ka raran waayo haddii hal dhinac ka raranna biyo meeler geymaayo sidaasaan leehay ratiga ha la dheeliftiro dastuurka mataqaanaa ee wax u qabo ha laga hadlo muxuu ahay arrintaas arrintaas waxa waaye arrimo oo dastuuriya waaye arrimo oo ma ahan waxay dowladda eedajubhada ninka qof la arkaba hogaankiisa ninka taliyaha nabadsuguda nabadsugudaas taliyaha hogaankiisa ha ka shaqeeyo waxaan kaloo faraha kula jirana ha ka leexdo sidaasaan leexanay warkaygana waxa waaye dadka muqdishaan u hadlaa oo ku dhibanaa jira jidada xiskan oo dagaalada oo qaraxa ku leeda war dadkaan meelaha isku garbihaya dadkoodii gobolladooda ugu jiraan dagaalna kama dhaco qaraxna kama dhaco ma dadkaynii oo labaatan sano dagaalaan ku haynay maan hadda oo dowlad dhalataan dagaal ugu baabayna ma ogolin dagaal dagaal ma ogolin daalina kama nig waana hortegaynaa sidii ay dowladda u nacaysay dadkay u dhacayaan annaga bulshada muqdisho ahaan uga hortegaynaa dagaal ma rabno laakiin waxaan rabnaa xuquuqda aan leenahaan leehay warkayga intaasoo mataqaana maanta ku saabsan yahay hadba wixii kaloo aad weydihiisiina diyaaraan idi ahay warkayga hortaasoo ku xelaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu